sameyn adeer albuu qar jubudi badan aan bixinay waa soo gaarnay iyo dagaalo badan iyo kooxaha khawaarigta ee difaacaan iyo in badan iskabihaya waa soo gaarnay aad iyo aada u wanaagsanaana maaragtay ciidamadu uga howlgaleen waxaana shaqadaas qabtay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed qaybta lix iyo labaatanaad guutada lix iyo labaatanaad uu hogaaminay ismaaciil cabdi maalik iyo ciidamada danab iyo ciidamada deegaanku anigu aan horkacayay waxaana u tagnay magaalo ay cadowgu dadkii deganaa ka aftuubteen oo ay aftuub u haystaan ilaa hadda shacabkii in yaroo kamidana ay ku harsan tahay ilaa haddana si nabadgelya ayay hawsha noogu socotaa waan gartay waxaad ii sawirtaa markaad magaalada gudaheeda tagteen wixii ugu horreeya aragteen maxay ahayd bal sawir iga sii magaalada gudaheeda degmada caalbuur maan waa degmadan waa meel ay dacsadeen waayo kooxaha khawaarigti oo ay wax dhaqdhaqaaqa iyo wax horumara iyo wax dib maaragtay waxbarasho iyo caafimaad iyo labada nooc kastaba ha ahaatee ay ka ilaaliyeen diy ay ka ilaaliyeen sidaas awgeed waa ka garan kartaa magaalo noocaas oo oo koox cadowa ay dad afti u aftuubnaa muddo sida ay u taalay baan kala kulanay sida ay u oli lahayd baan kala kulanay gudoomiye dadka u sawir dadka u sawir waxaad aragtay adaa hadda caalbuur tagay degmada igala hadlaya marka la fiiriyo dadku ma joogaan mase way barakaceen oo magaalada dadku way ka baxeen waa barakiciyeen dadka iyagaa qoryo ay ka soo saartay ay ku kaxeeyeen marsia lagu yaaba nimanku afduubayaal weeye dadkii waa afduubteen markii ay iyagu cararayaan waa watay sidii kooxaha oo sida lagu yaqaan terroristigaba waa caadi inay dadka dad meelba mar la tagaan ay ku afduubtaan oo laga daba tago marka insha allah waa ka daba tegi doonaa waana kasoo foro doonaa haddaa dadkii waa afduubteen magaalada aalbuur ku noola xagee bay ka aadeen aalbuur
wallaahi dhowr meelooday u kaxaysteen marka dhowrka meelood ukaxaysteen ma uga daba tegaynaa aadan ula soconaa marka inaan mar rabo inaan ka hor dhaco caalbuur aad ku magacaaban tahay guddoomiyaha degmada caalbuur dhowr jeerna waad ka hadashay warbaahinta meeqa sanaad dibajoog ka ahayd caalbuur oo aad ka maqnayd intaan dibajoog ka ahay waxaa ka muhiima hadda aan taaganah ha laakiin meeqa sana shaab joogeen oad banaan joog ka ahayd guddoomiye in badan in badan meeqa sano wallahi adigu shantii sano ugu dambeysay banaanka banaankan aan aan isku hessanay laakiin degmada aalmuur kama maqnayni magaalada aalmuur aan ka maqnaa marka inaad kala saantana waa degmada aalmuur iyo magaalada aalmuur
marka deegaan deegaan al-shabaab waxaan u fahmay waxaa kamid aan ku sugnaa waan gartay marka ku dhawaad tobankii sane lasoo dhaafay al-shabaab ayaa ku sugnaa caalbuur iyo meelaha ka agdhow maxaa isbedel hood aragtay ood hadda deegaanka nooga sheegi kartaa waxba kuma aragta waxaa isbedel lagu arkaya waa magaalo baaba'san oo wax waliba laga ilaaliyey oo hadda ay ka ay daaqadaha kala baxeen ay ka tageen maxaad hadda dadka u geyseen marka laga yimaado in ciidanka xoogu deegaanka qabteen gacanta dawladdu soo gashay maamulkii deegaankaad guddoomiye ka taha marka dadka maxaad u geysood hadda reer caalbuur maxaa kula laabatay ku dhawaad toban sano kadib
adeer anigu furunta dagaalkaan ku jiray cadowgaan wax ka xoreynayey hogaankaan wax ka hayay ciidamada deegaankaan aniga laftigeeda hogaaminayay waxaana ka garab dagaalamayay ciidamada xooga dalka waxgeeyna meel xabadu ka dhacaysa waxba lama geeyo xabada markii laga saaro ayaa wax la geeyaa waxgeynta hadda inoo tahay wax waliba ayaanana daba jooga dowladnimadii oo kooban baa wadnaa harkooda weynna way harsho doonaan wax kasta oo gargaara oo dhibaatada hadda jirta ay iskaga baxayaan diyaara ulanahay dawladda soomaaliya ayaana ballan qaaday iyadaana wakiil ugana magaalada ma dagaal baa ka dhacay magaalada aad joogta hadda ma lagu dagaalamay markii la gelayay shalay gelinkii dambe iyo xalay fiidkii magaalada ma dagaal baa ka dhacay
meel toban daqiiqa intii loo socdaa u jirta dagaalkii ugu dambeeyey aan aan ku soo deginay oo difaacoodii ugu dambeeyey lagu soo degiyey sidaas awgeedna markii difaacoodi ugu dambeeyey la degiyana de waa soo galnay magaalada
marka hadda magaalada gudaheeda iyo guud ahaan gacantay ku jirtaa oo adinkaa joogo
a magaalada gacanta ku haynaa annagaa deegna ciidamada xooga dalkaa jooga annaguna waa ciidamada xooga dalka ayaan maaragtay walba barbar dagaalameynay ka deegaan ahaan oo aan gacan siinaynay sidii ayaanu hadda ku wada joognaa amnigana dee ciidamada ka wakiila anaguna markaa shaqooyinkii iyo maamulkii iyo dadkii iyo shuruurtiisa ayaan gelaynaa insha allahu iyo meelaha cadowga ay ku dhumaalaysanayaan inaan warbixinadooda aan si toos u helno oo ciidamada aan ku hadino intaas waa markaa shaqada yaynu noqonay ugu dambeyn adoo soo koobaya degmada albuur deegaanada hoos yimaada kuwooda ugu waaweyn yaa hadda ku sugan maxaase nooga sheegi kartaa maadaama degmadu ay degmo weyn taha
wallaahi adeerow hadda meel ay ay si toosa ugu jiraan hadda waxaan ka tilmaami karnaa oo deegaanada ugu waaweyne magaalada la yidhaha jacar way ku sugan yihiin waana ka gaari doonaa iyo meel la yidhaha cara weyne labadaasaa hadda ugu muhiimsan inta degmada ka tirsan oo ay ku ay nimankaasi ay ku ay ku carareen ama dadka kula carareen